guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa magaalada muqdisho ku qabatay munaasabadda wacyigelinta haweenka ee ka qaybgalaya doorashooyinka qof iyo codka ah waxaana ka qaybgalay munaasabadda ururka haweenka dhallinyarada waxgaradka iyo mas-uuliyiin kaleeto gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha cabdigariin axmed xasan isaga oona ka qaybgalayaasha kulankani ugu baaqay in ay isdiiwaan geliyaan si ay uga qayb qaataan doorasho qof iyo codka ay ka dhacaysa dalka ogaada guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranku waxa uu meeshaan u joogaa oo shaqada afartii bilood socotay u waday inaad fursad u heshaan inaad odaysaan oo aad heshaan awooddii idinka maqnay soo ma rabtaan awoodda inaad heshaan codkiinaa ku cilbixi kartaan waxaan idiin fududayn doonnaa inaan goobihii idiin seegno waxaan bilaabaynaa bisha shan iyo tobankeeda oo talaadada soo socota ah in gobolka banaadir aan ka bilaabno dadku inay isdiiwaan geliyaan soo diyaaru ma tihidiin waxaa laydinka rabaa degmooyinka aan idiin sheegi doonno inaad subaxdii timaadaan oo aad isdiiwaan gelisaan si bisha juun soddonkeeda u doorataan madaxdiinna gobolka soo diyaaru ma tihidiin kalena aamine keyf isku duwaha xafiiska ra-iisul wasaaraha ee arrimaha haweenka iyo guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir jawaahir baarqab ayaa ugu baaqay haweenka in ay mideeyaan codkooda si ay uga qayb qaataan doorashada qof iyo codka waxaanu ku boorinayaa haweenka soomaaliyeed inay isdiiwaangeliyaan codkooda mideeyaan soo baxaan maaragtay ee ka koraan oday dhaqameed ee ka koraan haweenna ma matasho hadda codkaa ku ciilbaxaysaa haweenna ma matasho iyo cidaa marti uga tahay ma jirto isa soo sharax bannaanka soo istaag isdiiwaangeli waxaa aaminsanahay haweenka inay ka cod badan yihiin markii loo eega ragga annaga marka haddii ay noqotay in lagu faquuqo qoyska aan ka dhalana ama reerka aan ka dhaxnay aan xil ku weynay maanta waxaan rabnaa codkeenna gabdhaha soomaaliyeed inay ku samata bixiyaan ku doortaan muwaadinka ay is leeyihiin hoggaanka dalka ama degmadaada ama maamulkaaga gobolka banaadir oo ay noqon doonto taariikhda inay gabdhaha soomaaliyeed baaldahaba ka geli doonaan dalka ayaa la filayaa inay dhowaan ka dhacdo doorasho qof iyo codka ah ugu horeeyaana golayaasha deegaanka